bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraafayl aha ka dhawaada warkii raabnimo idaacadda raadiah baydhabo siinhayta qodobaduna hasiin gudbi doogna hiraabnimadan welibaa kumad aha qarax miidaamin haayo kudhiga gobolka muduga ra-iisul wasaare xuseen roob maxamed xuseen rooble oo dhishay qatar kula hadalaya iskaashiga lamaada dowladooda soomaaliya oo ku qayb galay shir caalami oo welibalan ku hadlaya arrimaha amniga puntland weliba sheegtay inay burburyeen xarumiyo ka suganayeen al-shabaab iyo daacisha akhbaaraadka hiraabnimadan banaankuun hasiin ku haynano saddex kumada maamul goboleedyada etoobiya oo ka biiray dagaalka tigre iyo weliba ra-iisul wasaarihii lubnaan oo iscasili markale hiraafayli dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jamaace u taariikhda weliba ee kabeegantaa tumii shanta bilo toddobaad julaay sanadka labada kun labaatan kowka aanas weliba hayna qodobada warkaan hiraabnimada hanashoonka door korona ee dhegaystayaal inas diyaariya warka hirabnam oo faahfaahsan insha allah hiraafayla dhegaystayaal ka bilownay qodobka warkaan hiraabnimadan ku horeeyaa wararkan oo dirahaya gobolka mudug gaar ahaan agagaarka deegaanka baacadweyne weliba iyo sheegahayna inay qarahlan adeegsaday baabuur lah kabuuhi walyaabo qarahow lakaweerari saldhigyo layin ciidanka dowladda soomaaliya laamaha amniga gobolka mudug iyo welib ahaan dowladda dhexe ayaa xaqiijiyay in qaraha la fashiliyo kureed markii ciidanka ammaanka iyo togodan qofkii wadaya baabuurka qaraaxo doona weliba kale sheegana inayo jarnawal khasaare oo weliba hadeeri ciidamada dowladda maadaama inti uusan qaraxna xerada ciidanka la fashiliyey baabuurka qarax wadi ciidamadayana markii hor ah toogadi wadihii baabuurka sidaasayna waa markii weliba markii demba ka qaraxay baabuurka weliba meelfagaare ee shiliiska qaraxiya walahi faahfaahin dhegaystayaal kor qaraxaasay iyo weliba khasaaraha markaas la-eg qaraxaga dadanjeysadii wararkan iyo barnaamijyadan dembe insha allah yaasiin ka gudbii doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qadka taleefonka kala hadlayay dhishay dalkaas qatar welibana uusuu kula hadlayay xoojinta xiriirka lamaada dowladood iyo weliba wada shaqeynta lamaada xafiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale kula hadlaya dowladda qatar siday awoodinsi lahayd taageerada dhaqaale iyo weliba muddo horumarineed ee sii hayta soomaaliya afartii sano ee lahdhaafiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa dhijiyay dalka qatar sheekh khalid bin khaliif bin cabdilcasiis ali tani oo qadka taleefoonka kuwada xiriiriya saasaata weliba ay kuwada hadleena xoojinta iyo horumarinta xiriirka iyo weliba iskaashiga lamaada dal ee walaalaha ee soomaaliya iyo qatar yalkaeri war xakubahii xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dowladda qatar ee kumid ee dowladaha sida weyn taageerada ansew soomaaliya gaar ahaan xukuumadda haddi jarta ee hogaamiyow madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo welibana dhowr jeer laka eedaya inay markaas iyo faraha kale jarta dowladda qatar arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya angoone weli warkii raabnimo idaacadda raadi ah baydhabo iyo dhugunsahay tanaha khiyaaray inaga kala shir saddex maalmood socday oo weliba xubnaha dalalka igad iyo soqoto dheeray oon ka faaqidan sidii oon isku kaalada lahaayeen arrimaha amniga haan dhaqaali iyo deegaan ee weliba iyaga khuseeya ee badda cas iyo weliba gacanka cadmeed ee laha ka gebagabeeya bish foto etoobiya dal kasta oo weliba egaad ku tursan weliba matalaayay wafdo ka kooban saddex xubnood soomaaliya weliba matalaayay shirkaasi wafduu soo horkabo yuusuf garaad cumar oo ah ergeyga gaarka ee geeska africa badda cas iyo weliba gacanka cadmeed ah sidoo kale weliba shirka ku qeyb galay aqoon-yahano soomaaliya etoobiyana iyo weliba sudanes iyo weliba kenyaan oo weliba ku socday xarumo cilmi baarees oo weliba gobolka shirka uusoo guddoomiye ku hay danjire reer suudan ee weliba markaasay hagaayay ergeyga badda cas ee igaada weli warka hiraabnimo idaacadda raadiah baydhabo iyo dhugunsahaytan ah dhinaga kale wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland iyo weliba ay faahfaahin guud ku buuday howlgaaladii ka dambeeyay ciidamada dowlad goboleedka puntland oo ka sameeyaan dhulka buuraleyda ee weliba gobolkaasi bariya wasiirka amniga dowladda puntland cabdisamed maxamed galan ii sheegay in howlgalkan isu ku dambeeyay ukreed markii dagaalamayaasha al-shabaab iyo dacish iyo fariisimiyo ka samaysadeen dhulka buuraleyda ee galmow waa dhulka buuraleyda ee cadal madow iyadoo weliba ku faa'iidaysadeen cimilada jar iyo weliba in dhulkaasay isu fudud kala kornaa weliba isagay in ciidamo gaaraya sameeyeen howlgalada kudhiniga al-shabaab kaasi weliba badilka fuliya uu dhulka buuraleyda ee weliba ka dhow magaalada boosaaso sida sugal eelgabood dhashaabo majhayrin majaraan eldibir iyo deegaano kale wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland cabdisamed maxamed galan iyo weliba ushadalshay intaas kasii daray inay howlgalkaasi iyo hayeen ahaano markaas laka burburyayo xarumihii iyo ka samaysadeen al-shabaab iyo dacish sidoo kalena lakala wareegay saanad ciidan iyo agab kale inka dambeyntii wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed galan iyo weliba uuse xusay inay sidoo kale ciidamada puntland iyo markaasi sameeyeen wejigii lamaad ee howlgalsha weliba kudhinigahay dacish iyo al-shabaab kaasi oo weliba laka fuliyay deegaanada bali dhidin tuuliciisa kaneecasalay iyo weliba dhabnacaado dabdheerow eleed iyo weliba deegaano kale puntland iyo weliba xiligan dagaal adag iyo kala jaran ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxaha dacish ee soomaaliya xanaase weliba mararka qaarsho deegaanada maamulkaasi puntland ku fuliyaayeen dilal qorshaysan iyo qaraxyo mili dhegeystayaal warkii raabnima isunku dhuwansahay tan waliba waa idaacadda raadi ah baydhabo ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka sadakumada maamul goboleedyada etoobiya ee khamiystay ka dhawaaqayn iyo ciidamo daraayan sidii an ku qeyb gala lahayn howlgalka gobolkaasi tigrey taasi weliba muujiyaas ah in dagaalkuus weji cusub weeladahaya ciidamadii koyahay maamul goboleedyada oromiya sidama iyo s n n b sida markaas laka sheegay bayaan iyo baahidii warbaahinta dowladda dalkaasiya duulaankii markaasi qorshii hayarin saddeyd maamul goboleedyo kooye gureed markii ra-iisul wasaaraha dalkaas abiy ahmed uus sheegay in ciidamadaasi iyo iskacaabi doonaan weerarada iyo qoyahaya cadowga kiishoa ciidamada gaarka ee weliba maamulada s n n b oromiya iyo weliba sidama weliba oon ka dhawaaqana jiida hore ee weliba dagaalka sida gaarayna ciidamada sidama weliba dirana frontoor ee dagaalka welibana sidaas ilika helay warbixinta iyo baahidii warbaahinta dowladda ee weliba fana ciidamada tigreya toddobaadkan bilaawi weerar cusub weli markaas lakfadahay in ciidamadii qowmiyadda muxaarada lakusaara dhulka lakamuransiiyo weliba kayaala gobolbeedka iyo koonfurta gobolka tigreya iyagoo weliba ku jawaabeen iyo ciidamadii weliba maleeshiyada muxaarada weliba is abaabulena si xoogan walibana afhayeen aan hadli gaashiso muhela oo arbaaday sheegay in ciidamadii iyo difaaca ku baxeen weliba weerarka iyo qaadahayeen wargii ku tirsan a f b oo markaas booqday magaalada adisabab waa magaalada adyarke oo markaas ka dhow xuduudaha gobolada tigrey iyo weliba maxaarada iyo haweri inay hosaaragii koobnaan askari weliba meelasi ka sugan aana su sugahaya amari markaas iyo dagaal iyo galaayana saraakiil amaharada iyo shaaciyeen iyo markaas iyo ku absadahayeen in ciidamada tigreyga fadahayeen iyo markaas iyo waa ini markaasi iyo koonfurta iyo markaasi iyo aqbalan magaalada waa ini markaasi koonfurtaasi iyo qabsadan magaalada dhis ababa siyo dowladiyo markaasi anridan madaxweynaha gobolka oromenia waa oromia shamles abdisa markaas yarjar ay kasheegtay ka sheegay in hogaamiyaasha tigreya fadahayan in iyo dalka kiisho xasilooni dare iyo markaas ka abuuran dagaalkii xadlaku absigaba inay sanagada koosii hore xoogeysado doono weliba ku-xoogankii hora oo markaas laka horeeba saasaatan laka salayay qowmiyada guud ahaana dhegeystayaal weliba antaa gabagabaaysaan warkii raabnameysan kuldarartan idaacadda raadiah baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad idsin waramaay dhegeystayaal intii warkan kulmada reedon kulmaan weliba siin utawaana sidaas iyo hamaan allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته و 89.5 FM راديو بيدابو و 89.5 FM راديو